subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada warka subaxay dalsan qodobada ugu dooroona waxaa ka mid ah markii uu soo saaray maamulka gobolka banaadir ee ku aadanaa mooto bajaajka oo maanta muqdisho ka hirgelaysa iyo mootooyinka e oo maanta shaqaynaya doorashada saddex degmo oo ka tirsan gobolka nugaal oo la hakiyey doorashada golayaasha deegaanka puntland oo maanta ka bilaawatay deegaanada puntland dalada bulshada rayidka puntland oo war ka soo saaray doorashada puntland ka socotaa ganacsato dhibaatooyin ay kasoo wajaheen suuqii ay ku ganacsanayeen oo gebi ahaanba dab uu baabi'iyey iyo koonfur afrika oo cadaadis kala kulantay xiriirkooda ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan waa khamiis taarikhdu ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha may sanada laba kun saddex iyo labaatan dulmarka warkayga subax ayaad maqasheen markana kusoo dhawaaday iyagii oo intaasi ka faahfaahsan amarkii uu soo saaray maamulka gobolka banaadir ee sharciga mootooyinka ayaa maanta muqdisho ka hirgelaya iyadoona mootooyinka e oo keliya ay shaqeynayaan wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho ayaa saakay lagu arkayaa mootooyinka ay ku buufsan yihiin xarafka ee iyo calaamada jaalaha ah mootooyinkaas oo keliya ayaan muqdisho ka shaqeynaya shanta subaxnimo oo saaki ayuu waqtigood u bilowday wuxuuna ka egyahay beri oo shanta subaxnimo kale ah maalinta beri oo jimcahana waxaa shaqeyn doona mootooyinka b oo qura caasimadda ayaa laga dareemayaa guud ahaan inuu dhaqan gelayo amarkii uu soo saaray maamulka gobolka banaadir ee ku aadanaa dhankaas iyo sidoo kale dhaqangalka mootooyinka puntlandna waxaa saakay ka bilowdatay doorashada golaha deegaanka ee baryahan la sugayey guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka puntland ayaana hakiyey doorashada ilaa iyo saddex degmo oo ay ku jirto caasimada puntland ee garoowe wariyahayaga garoowe ayaa warkan halkaasi kasoo diray rayidka puntland ee bunsa dalada bulshada rayidka bunsa waxay bogaadinaysaa
hakinayo doorashadii shan iyo labaatanka meey saddex degmo oo ka mida degmooyinkii loo qorsheeyey inay ka raacdo doorashada golayaasha deegaanka ee shan iyo labaatanka ee maalinta khamiista ee beriya waxaana degmooyinkaasi kale yihiin degmada garowe degmada godob jiiraan iyo degmada dongoroyo kullina waxa ay ka watirsan yihiin gobolka nugaal ilayaana horay ahay degmooyinka iyadoo laga codeeyey waxayna sheegeen inay dib ka sheegi doonaan xilliga la qaban doono saddexda degmo guud ahaanba gobolka nugaal ayaa laga dareemayaa xiise siyaasadeed kadib markii ciidamo taawacsan mucaaradka ay soo galeen magaalada xalayna ay gubeen qaar ka mida sanaadiiqda loo waday burtidka u weyn ee loo joojiyey doorashada ayaana lagu sheegay inay tahay sababo amni oo ka jira degmooyinka garowe dongoroyo iyo godob jiiraan xaaji ciisabare telefishinka dalsan garow
waryahayaga garoowe inoogu sugan ayuu kaasi ahaa markan ganacsato ayaa weli dhibaatooyin ka wajahaya suuqii ay ku ganacsanayeen oo gebi ahaan badda uu basbeeliyey faadimo cabdiqaadir xasan ayaa goobtaas tagtay warbixintaana ka diyaarisay
hooyada waayeel waxaysantahay wax aan haysano maanta sa aan ka heli karnana ma jirto dooyinkii wixii dhan waa wada qarxeen hal xab ka badbaadi malaha waa wixii dhan oo aa ku noolahay oo ka shaqaysanaya waa qof iskuul dhigtaa ah iskuulkeyga iskaga bixinaya reerkan oo ku dibiri jira dab sababay khasaaro burbur hantiyadeed ayaa shalay qabsaday qaybo ka mid ah suuqa wedow ee duleedka magaalada muqdisho oo xilliga tan aan ku suganahay wakhtigan oo kale ayay ahayd markuu dabka ka kacay halkan dad ku dhintay kuna dhaawacmay ma jiraan sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah hase yeeshee waxaa jirtay khasaaro burbur hantiyadeed oo aad u xoogan ilaa lixdan tukaamood oo dhowr nooc ka kooban ayaa ku baaba'ay waxaana dadkii markaasi lahaa ganacsatada ay sheegeen inay yihiin dad danyara islamarkaana aysan awoodin waxay ganacsigooda dib ugu soo ceshtaan waxaana sidoo kale ay xuseen in nolosha qoysas badan ay ka biilayeen hantida yareed ay ku haysteen halkan burburka dabka shalay sababay sida idiin muuqato waad ujeeddaan dadkii ilaa hadda goobtii dabku ka kacay ayay ka tegila'yihiin oo waxaa u muuqata hantidii ka baaba'day qaarkood oo aan la hadalnay ayaa waxa ay sheegeen in xitaa gurmadkii shalay uu ka soo daahay mar dambe oo hantidoodii baaba'day uu gurmadkaasi soo gaaray waxayna dalbanayaan inay helaan gurmad bini'aadinimo oo ah in ganacsigoodii dib loogu abuuro qaar ka mida ayaa nala hadlay oo aan muuqaalbahyaha dalsan la dhex qaadnay
meeshaas laleeyahay muqdisho baawar buu nagu kiciyey maaso laba dukaanaa ka ah holacday dukaamada waa hayna caddayntooda waa muqdisho baawar Een, dabkii waa nagu soo faalaalay wax dabdamisa ma helin wax caawinaadoo kale ma helin Een, sidaa dabka nagu soo gaari aniga khasaaraa isu gaaradaa ku sheego saddex dukaanaa iga gubatay Saddex- adoo sakadii haddal soo dhaafay waxaan ka sakeeyey midna afartii shan aan ka sakeeyey midna toban iyo afar kun waxba iga maarin midna midna wax iga- midna koo iyo toban aan ka- aan ka sakeeyey waxba iga maarin Saddex- saddexdaas dukaan wax iga badbaada ma jirto simkaaradaas hadda aan shirkadda ka soo furay aan ka hayaa wallaahi bilaa tala nus doolar iga sheegay wixii kale waa iga gubtay wax cawinaada oo aan helnay iyo wax noo yimidna ma jirto dowladda waxaa ka codsanayna inay na soo fiiriso waa ujeedaa sagaal qoys ay igu igu xiriirtaan oo hooyada waayeel waxaysan tahay wax aan haysanoo maanta aan- aan- aan axsha aan ka heli karnana ma jirto Sa- saas asoo hurkii iyo qaacii iyo korontaan soo gashay korontadii aan ka orodnay wax waa baxsi waayni ilaa naaganna wax wax noo bixiyaan waayni filinteer gaab oo cabitaan ku jiro filinteer dheer iskafaalihii kursi labaatan xabo digsiyaalkii raashinka lagu karinayo kushiinkii waxba habad ilaahay ila ogyaa kama bixinin dhaawacaasana gaari wax ma haysan danyaraan nahay intaasana gaari haa ilmahey aabood waa yeel waa nololan aaga raadsanaya meesha haa toban iyo laba qof aan no- ku noolaysanayni dadkii meesha lahayn saaka waa noo imaadeen meeshooda oo oodanoy anagana wax ma hayn khasaare waa isoo gaaray laba meer dhana iga gubtay laabtoobyo tiro badan oo meesha ii yaalay ee, aa iga gubtay Ee, saasay tahay ani ma joogin haddaa joogi lahay kule waxbay aale laakiin anigoo maqanaa lee dhahay meeshii dabaa ka kacay waxaan u imaaday meeshii oo baaba'day ewer naqatay oo waxna aysan oolin oo hataa oo qaab loo badbaaday iska dhaafay aysan qofba u dhowaa karin khasaare waxay soo gaartay meeshan waxaa ugu jira moobeelo aan leeyahay moobeelo dad leeyahay u samaynayay waxaasa ku jireen adi waxa la soo koobi karo meesha iima yaalibo saaki saaki ay ugu dambaysay oo laygu dheganayo lay- oo dhina- marba dhinac leey waxaa sameeyay dadka waxaa ka mid nahay oo idaacadda cabashada oo u imaadayo meesha imaadaab ka mid ahayn baanan hadii aan saddex reer aan ka beelahay saddex reer aniga toban ciyaala ii joogto saddex reer aan ka beelahay idna ma gaarin haddii maanta saanay noqotay kun shilin igamana badbaadin marka taas ilaah baa wax laga rabay laakiinse waxaa loo baahan yahay ina soomaalidu iyo hay- een, dowladdu waxay noqotaba inay gargaar un laga helaan gurmad ma helin waan wacnay qaybaha noogu dhow xitaa korontooyinka qof wax ka qabta xitaa waa la waayey sidaas wax ku baaba'een wallaahi kolle een, si degdeg ah in nool kusoo gaaro oo wax meeshaan wax loogu qabto dooyinkii wixii dhan waa wada qarxeen hal xab ka badbaadi malaha waa wixii dhan oo aa ku noolahay oo ka shaqaysanaya waa qof iskuul dhigtaa ah iskuulkayga iskaga bixinay reerkana oo ku dibiri jira baabuur oo moos ah oo hoomey gaari hoomey aan dejiyey maalintii sabdiga marka toban iyo toddoba milyan oo lacaga uga gadnay waxba kama badbaadin kulligii sa- sidaas u madoobaada dabka dhinacaanu naga soo galay dabaysha xaggayna u soo socotay toban daqiiqo intaan la gaarin ba adiga waxba anoo ka badbaadinin Ee, waan ugu yimidba dabka adiga hal miisaan oo mooska aan ku cabira ayaan kala baxay meesha haddaan soo laabtayna waaba geli waaba yaa gurmadka waa nugu waa nugu- waa nugu soo daahay gurmadka waa nugu soo daahay sidii loo baahnaayo haddana booyadaha xataa biyo fiican ma keenin ambalaasta baashi iyo sheeg dabdamista xataa xogay biyo waa ka gogo'ayeen dabdamiskeeda xataa xogay awooddeeda waa yareeday dabka xowligiisaa ka tan badnaa saddex qoos aan ku biilayay saddexdii qoos shalay biil looma dirin maanta biil looma dirin hal hab lagama hayo ileen waxa waaye wixii khasaare ilaahay keenay noqdeen marka alxamdulilah waa inana soo gaaraan jecelnahay faadumo cabduqaadir aad ay tv-ga dalsan suuqa wedow
dallada een, bulshada rayidka ah puntland ayaa war ka soo saaray doorashooyinka puntland
dadaaladii isdaba joogga ahaa ee baryahan ay wadeen waxgaadka kala duwan ee gobollada puntland gaar ahaan gobolka nugaal oo bixiyey dadaal weyn sidii ay u suurtageli lahayd doorasho ka wada dhacda deegaanada puntland waxaan sidoo kale waxaa sidoo kale bogaadin mudan in tiro boqolkiiba sagaashan iyo saddex dhibic afar ay qaateen kaararkii codbixiyaha waxaan dhiirigelinaynaa soona dhoweynaynaa in doorashada looga qayb galo si mug iyo xasilooni leh dhammaan soddonka degmo ee loo madlan yahay berri shan iyo labaatanka mey labada kun labaatan iyo saddexda waxaan ka xunnahay in saddexda degmo ee kale ah garoowe dangaroyo iyo godob jiiraan aysan doorasho ka dhici karin duruufo jira awgood waxaan xoojinaynaa dadaala- dadaallada lagu dhammaynayo khilaafaadka hakiyey doorashooyinka degmooyinkaas dalladda bunsa waxay hirgelisay xarunta la socodka doorashooyinka puntland oo ururin doonta xogaha doorashada iyo cabashooyinka codeeyaha waxaan ku buurinaynaa dadweynaha dowladda hay-adaha amniga iyo ururada siyaasadda inay xoojiyaan nabadgelyada iyo sugnaanta doorashada xilligan xasaasiga ah ee doorashada waxaan ku buurinaynaa guddiga ku-meel gaarka ee doorasha- doorashada ee tabik inay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada kana fogaadaan kumilanka ururada ku tartamaya doorashada lana ilaaliyo madax bannaanida doorashooyinka mahadsanidii si aad ugu adeegato
warkiisi waxaa saaka kala socoteen raadiyaha dalson waa naginta cabdi warkeyga sheego barahina bulshada ayay ka heli karaan ammaan allah geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel